SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koobiyo tobnaad ee golaha shacabka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxay kaga dhawaaqeen kudlad ay ugu magacdireen kudladda midnimo qaran kuwa oo ka kooban ilaa iyo in ka badan konton xildhibaan kudladdan ayaa la sheegay inay ka shaqayn doonto midnimada ummadda soomaaliyeed iyo arrimaha dastuurka iyagoona sheegay in madaxda dowladda iyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ihi aanay sharaysan kudladani islamarkaana aanay u arkin mid wax lagu duminayo guddoomiyaha ku-meel gaarka ah ee kudladan midnimo qaran ayaa loo doortay xildhibaan maxamuud cabdulqaadir jeego halka guddoomiye ku-xigeenka kudladda loo doortay xildhibaan mukhtaar maxamed guuleed xildhibaanad qaali cali shire ayaa iyana loo doortay xogayaha guud ee kudladda midnimo qaran xildhibaan maxamed cabdulqaadir ayaa ugu horeyntii sharaxaad ka bixiyey ujeeddada kudladdan iyo waxyaabaha ay ka shaqayn doonto kudladan oo ahdaaftii ujeedooyinka loo aasaasay inoo sheegi doonaan guddoomiyaha iyo mataqaanaa guddiga oo ay ba- maanta ay doorteen xildhibaanada Ee, kudladan waxay ka shaqaynaysaa midnimada ba- ee, jumu- midnimada ummadda soomaaliyeed waxay kambeyn adag u gali doontaa dalkan soomaali inuu hal uu noqdo sida magaca meesha ku qoranba u yahay kudladan ma ahan kudla muxaafad aanan in- muxaafid indho la-aan ah oo wuxuu xifdisan yahay iyo wuxuu taageeraya aanan garanaynin mana nihin kudlo mucaarad ah oo wax walbo wanaag ah iyo sax ahna haddana diidayno ma nihin keliya waxaan ka shaqaynaynaa sareynta sharciga dastuurka dalkan inuu qabyada uu ka baxo uu dhammaystirnaado in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed garab iyo gaashaan aan u noqono dagaalka khawaarijta aan u noqono maaragtay ciidanka kaalmo waxaan ka shaqayn doonaa midnimadan dalkan wax walba lagu heli doono aragtideena waa taa iyo mid iyo wax u dhadhow dowladnimada ayaan taageeraynaa garabna ku nahay inta ay ku taagan yihiin wadada saxda oo xaqa ah Ee, taas ayaan garab iyo gaashaan ugu nahay intay ku jiraan wadada saxda ah hadday qaldamaan waxaanu nahay kudlo u istaagaysa in qaladkaas ay maaragtay ay ay ka toosiso hadday toosin waayaana ummadda aan matalaan u sheegno in wadada lagu socday qalad ay tahay wadadana sax hadday tahayna inaan ummaddan u sheegno inay sax tahay warkayga waa bilow iyo furfurid waxay gaga dambeyn doono ee, kudlada raggii madaxda ka ahay ee, fadhigan waxa lagu doortay guddoon sidoo kale xildhibaanku waxa uu fariin u diray madaxda sare ee dalka oo uu sheegay in kudladdan aanay dareen ka qaadin isaga oona xusay in kudladdani ay tahay midda ugu xooga badan uguna tirada badan kudladaha ka jira gudaha baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya sida uu yidhi kudlada saddexdaas waxay diyaarin doonaan ee, wixii kale oo kudlada ka dhiman sida ee, qaab dhismeedkii iyo wax walba loogu talagalo oo nidaam ah halka waxa lagu ansixiyey xeer hoosaadkii kudlada ee leedahay dad isku yimid oo aan xeer lahayn waa waxaan jirin intaas bana caawa inoo hor inoo inoo suurto gashay madaxda dalka waxaan leeyahay kudladan dareen ha ka qaadina kuwa mucaaradkana waxaan leeyahay kudladan ha ka qaadina ha dareen meel dhex ayaan taagannahay waxa aan ka shaqaynayna waa midnimada dalkan iyo horumarkiisa ayaan ka shaqaynaynaa ciddii taas wadana garab ayaan ku nahay ciddii aan taas wadana garab kumaanan nihin oo gacmahaan ka qabanaynaa waana toosinaynaa aad iyo aada u mahadsantihiin fadhiga waxaa noo soo xiri doona ee, gabadha habdhowraha noola joogta kudladan waxay ugu duwan tahay waa kudlada ugu gabdhaha badan ee baarlamaanka kudlooyinka ka jira ah waxaa kaloo xusid mudan oo aanan faan ahayn oo warbaahinta laga arkayaa kudlada ugu xooga badan uguna tirada badan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka inay tahay waxaa ku midaysan ku dhowaad konton iyo sideed xildhibaan oo aqalka hoose ah iyo aqalka sare oo tiro xoog oo weli f- noo dhiman yahay ee mataqaana fadhiga labaad aan ku ballansana inaan iskugu nimaado sidaas waxaan ku noqonay kudlada ugu xoogan ee baarlamaankan koo iyo tobanaad uu leeyahay guul ayay noo tahay kudlada xoogeeduna waa dhallinyaro iyo odayaal dhankiisii guddoomiyaha ku-meel gaarka ah ee kudladdan maxamuud cabdulqaadir jeego iyo xildhibaanad qaali shire xogayaha guud ee kudladda ayaa iyaguna goobta ka sheegay in kudladdani ay ka shaqayn doonto oo keliya badbaadada dalka taasina ay go'aansadeen ka baarlamaan ahaan maadaama ay u dhaarteen shacabka soomaaliyeed annaga waxaan ka shaqayn doonaa midnimada ee, ummadda soomaaliyeed kudlada magaceeda waa midnimo qaran Een, ummadda soomaaliyeed ayaan maadaama baarlamaanka aan ku matalno een, waxaan ka shaqayn doonaa dalkan badbaadintiisa iyo dee daryeelkiisa haddii ay tahay la dagaalanka khawaariijta iyo wax walbo ee dhibaato ku ah dalkan marka sidaas darteed annagaa go'aansannay inaan go'aan oo waxaan qaadannay inaan baarlamaan ahaan aan kudlad yeelanno ee kudladaasna ay ka shaqayso midnimada ummadda soomaaliyeed ee kudladan ee kudlad ee ku timid ma ahan aragti siyaasi ma ahan ee kudlad ku timid waaye dad dhallinyaro ah oo soomaali ka kooban oo xildhibaano ah ayaa go'aansaday inay kudlad samaystaan oo kudladaha ka duwan baarlamaanka ka jiray kudlada caawa halka laga aasaasana ma ahan mid sensitivity ay ka dareemi doonto dowladdu ama mucaaradku ay ka dareemi doonaan waa kudlad ummadda soomaaliyeed ay ku midaysan tahay sida annagu u midaysannahay ay shacabka soomaaliyeedna ay nala qabaan ay noogula midaysan yihiin waa mahadsantihiin idin leeyahay halkaasaan kaga baxayaa xildhibaan cabdulaahi balaag iyo xildhibaanad sahre maxamuud cali oo goobjoog u ahaa madasha looga dhawaaqay kudladdan ayaa iyaguna bogaadiyey shaacinta kudladdani loogu magacdiray midnimo qaran waxaan isla qaadannay inay tahay wakhtigii ku habboonayd oon shaacin lahayn kudlada oo si ay u ogaadaan xildhibaanada labada aqal iyo madaxda dalka horaa loogu sheega madaxda dalka waxaan idhaha sharaysanina ee kudladan waxay ka shaqayn doontaa wax kastoo aan isleenahay dalkan ayuu hore u marinayaa wadankan waxaa ragaadiyey siyaasiyiin labadii sano ba mar yimaada oo gala doorasho oo shacabkuna ay lacagtooda halkaa fadhido oo la sugo saddex sano afar sano shacabku u xayirnaado la yidhaahdo wadankan xaggee aadi doonaa ma naqaano xaggee ku socdaa ma naqaano xildhibaanada halkan isugu yimid iyo kuwa hadda ka maqan ee dhowr iyo kontonka lagu sheegayba waxay ku wada qanacsan yihiin marxaladda dalkan uu ku jiro oo runtii marxalad aada u adag ah hadday noqon lahayd dhinaca amniga iyo dhinaca siyaasadda in runtii sida awalba ay uga shaqaynayen de baarlamaankay ka mid ahaayeene laakiin kudla ahaan fududaynaysa inay si hoose intay uga soo shaqeeyaan iyaga baarlamaan weynaha ay ku difaaci doonaan wixii ummaddana dan igu jirto si kastaba ahaatee lama oga waxaa xilligani ku soo beegay ku dhawaaqista kudladdan la sheegay in in ka badan ilaa iyo konton xildhibaan oo golaha shacabka ay ku midaysan yihiin tiradana inta ay ka badan karto waxaana arrintani ay ku soo aadaysaa xilli iminka ay socdaan dooda ku aadan dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah iyo ka doodistiisii wax kabeddelka qodobo ku jira dastuurka taasoo xildhibaanada qaarkood iyo siyaasiyiintuba ay ku kala aragti duwan yihiin
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho